howlgalku aad buu u fiican yahay toddobaadkan waa socday addega dukuur yahay ku caafaatay dad goorigii hadda waa sii dabargo-ayaanin dadka firan jiray oo moobila dadka ku leyn jiray waxa weeye toddobiyo toban baa ay gudubtay daraadkii ka horreysay shalmaa daraadna shan iyo toban baa gaarshada gudubtay iyoo ka horreeyana dad badan baa gudboon ahaan baa qayb baa gudbaysay hadda waxaa bilaabmay dagaal xaafadeed dagaal xaafadeed corruption ah oo madax tuur leh oo tuuriye leh oo ula leh waxaanu u sheegaynaa waalidiinta hadda xalay kuwii shababad looga kala qaxay oo soo baraayo corruption ka samaynayay markii lasoo fafabtay ilaa xalay ilaa hadeertaan waalidiinta waxay u taagan tahay saldhigga in loo sii daayo dadkii waxaan u sheegaynaa waalidka marka hore ilmihiina qabsada haddaa qabsan weydaan marka la qabtaa ka badanaadna ka hara in badan baan ugu celcelinay ciddii ilmaheeda qabsan weyda oo sharciga lasoo qabto oo sharciga la hor keeno oo sdeersiga la keeno oo ka doonta hadda waa lagu durayaa waa si nadaamay sistamka qofka aan dembi lahayn waa lasii danaya kii kiis leh kiiskiisuu qaadanaya waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha ku nool magaalada garowe waaridiinta dhammaan waxaan leenahay ilmihiina gacan dura ku karta akhlaaqdooda ilaashada ogaada ka warhaya haddii ay idin soo dhaafaan oo ummadda iyo mujtamaca ay dhibaaniin oo amniga ay ku noqdaan istaakol marka la qaqabto ha ka daba imaanina intaasaan ugu celinaynaa oo u sheegaynaa oo mar kasta u sheegaynaa ugu celinaa ciddii qaadan weyda si daras u qaadanaysa haddii rabida ka dhigo waa gartay marka taliya dadkaa leeda waa la gudbiyey maxay yihiin kuwa la gudbiyey waa kuwii roberiga ahaa ee dadka furan jiray oo tooriyada ku hubaysnaa ragga waa burcad mobil wey burcad mobil yaa marka xukumay maxkamadda xukuntay marka maalmihii dambe aan habeenadan waxaa soo badanaya caruur dadka moodalada ka furanaysa kuwa maxaa iyagoo tillaabo ayuu ka qaadaysaan dhammaan inta moodalada furata waxa weeye waa waa wax musiibahayo ummadda caan ku noqotay qof baa luuq loo gelayaa madow toorey baa la sitaa wixis baa leeyahay dhig naftiisi maalkiisa loo socdaa inta qofka toor lagu dhuftaa la harakeeyo baa la cararayaa iyo citaanaa la arag baa suuraa waxaanu leenahay cid allaala ciddii lagu qabto burcad mobil dib ugu noqon mayso mujtamaca loogu sii deyn mayo waa la xukumayaa sharciga la horgelinaya maxkamadda rafaanka waxaa ka codsanay inaan wax xukunjiro lagu samayn oo xitaa aysan caasi jirin idinka laftigiina waxaa laydinku eedeeyaa inaynaan ka tagtaan meesha xabada un riddaan oo inaan sidii la rabo u howlgelin ayada intaa maxaa ka leedihiin nin shaqaynaya oo biliisa oo dalkii dadka ushaqaynaya de eedi waad imaanaysa haddaad mas-uul tahay meel joogtid oaad tuuta gashatid oo qaran ushaqaynaysid mar walba eedi waad imaanaysaa de eeda waxa weeye habeen maalin baan u taagana inagaan tuunka soo qabanno umada furanaya ama kan gabadha kubsaday baana waa ku eedayaa qabashadiisa marka eedu waxa weeye ayadu wax lagu sariyo maaha laakiin muhiimku waxa weeye in wax la qabto oo wax dhaba la qabtaa muhiim ah marka qorshe hadeer kii hore ka duwan ma lahaya qorshe waa la bilaabmay qorshe kii hore ka duwan baa bilaabmay oo wejiyo kale leh waxaan idin sheegaynaa in la waayi doono magaalada garawe oo wax waxbaarta laga waayo maxaa ku samaynaysaan marka waxaan ku samaynaynaa qaab dibisyaasha u adeegsanaynaa hal qof oo kiiskeeda magaala ku fakar mayo waxla joogi mayo waxaa kugu cadaynaysaa waxaa kugu cadaynaysaa haddeer kuwaanu qabanayno rooberiga ahaa kaantaroolahaanu qayb ku qabanay ayagoo baabuur saaran war ayagoo magaala soo galay baanu qabanay waxa weeye qofkii kiis gala gacanta inaa unug unug ku jiro iyo unug gaari fuuro oo xararo oo lasoo qabto bay noqotaa labada masalada udhaxaysa mejingo in laska marmaro inta dambi la goo oo ummadda mujtamaca lagu ciyaaro oo amniga khalkhal la geliyo in magaala dhex maro ma suuroobayso ama xabsi buu ku jirayaa ama carar buu ku jirayaa wantayda oo lagu soo qabto qofka uusa ku badbaadayn
waa gartay marka badanaa waxaa la yidhaahdaa ama dhacda in meeshay wax ka dhacaan ay ciidamadu tagaan ayagoo dareskooda qaba gaarigoodina wata marka isla markaasna waxa cararaya ciddii markaa marka falka meesha ka samaysay marka qaab dhar cada ma awoodi weyda inaa u samaysaan xilliga adigu aa sheegaysa oo meesha la tegayo xilliga goobta la tegayo warbixintii iyo ciddii iyo wixii meesha ka dhacay saan waa la hayaa cidan cadaa meesha taalayiinku aydan garanayn saas reportka markaa waa dhanya qof walbana meesha uu joogaa loogu tagayaa taarka kasta waa la hayaa habeen iyo maalin waxaa la qabanayaa meel wax kuqabana wax arkaa ma jiraanin wax argacantay ka fakada ma jiraanin waxaan u sheegaynaa ciddii allaah iyo ciddii danteeda iyo mustaqbalka iyo aayadeeda ka fikiraysana saaskeeda hagaso oo waxbarashadeeda iyo ku dadaasha iyo say iyadu mustamaca iyo nafteeda iyo u hagaagsan lahayd iyo mustaqbalka uu leeyahay qofkii dantiisa sagu raba kii kale waxa weeye asaga waxaa ku dhacaya duuldhac waxaa ugu baaqaynaa bulshadu cibaadadeeda ha adkaysato iyo iska xumayn waxa ummadda dhibayana dhinac laga wada nago dhammaan waalidiinta aan cag dhigayn marka laga soo xiro lasoo xiro kii ummadda wareerinaya asna war uusan ka hayn ordayo saldhiggiisa hor istaagaya waxaa leenahay joojiya kaara iskiisa ku qaada dhahay cadaaladdaa loo firsho hadduu gar gardaran yahay alagu kaa sharciga hala mariyo inta kasoo istaamaano ma cusubana oo u sheegana